gudoomiyaha maamulka degmada hobyo cismaan axmed cabdulle ayaa ka qayb galay xaflad kooban oo ka dhacay xafiiska dowladda hota degmada hobyo taasoo lagu soo gabagabeynaya tartanka qur-aan kariimka ka socday magaalada hobyo bishii ramadaan ee lasoo dhafay xaflada oo intay socotay waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha ka gashay tartanka qur-aan kariimka iyo qaybaha kala duwan ee qur-aanka bulshada ayaana sidoo kale la sheegay inay waxweyn tahay in laga qayb qaato sidii ardayda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa bulshada reer hobyo ay uga qayb qaadan lahaayeen xifdinta qur-aan kariimka waa kuwan qaar ka mid ah bulshada magaalada hobyo oo ka qayb galay xafladan lagu soo gabagabanayey xiritaanka xafdinta tartanka qur-aanka kariimka iyagoona sheegay inay wax weynta laga qayb qaato sidii arday loo dhiirigelin lahaa kaalmar ka gasata qur-aanka kariimka masjidul jaamica magaalada hobyo ee tartan qur-aan oo ay goobjoog ka ahaayeen ragga ugu waaweyn culammada ugu waaweyn ee macallimiinta qur-aanka oo uu ka mid yahay macalin axmed oo uu ka mid yahay macalin daahir iyo rag kale oo waaweyn ay subcaas ay hogaaminayeen raggan markaa waa raggii ka soo qayb galay oo subcaas iyo tartankaasba yacni ka qayb galay caawal insha allaahu waxaan rabnaa inaan ku soo khatinno madaxtooyada magaalada hobyo marka dhammaan waxaan yacni u rajaynayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu barakeeyo xafladan munaasabadan xafladan sharafta iyo qiimaha badan leh ay soo abaasimeen culummada sheekh maxamed iyo culummada la socota aad iyo aad baan idinkugu hambalyeynhayaa sida sharafta loo soo abaasinteen ayadoo ay ku saabsan tahay subcii qur-aanka kariimka ee la soo wadayy bishii soonqaad la soo wadayy ilaahay ajar iyo xasana idinkana idinka siiyo annagana kuwii ilaahay noogu badhagaalaha nooga dhigo waan soo dhoweynaynaa wax loo baahnaa weeye awalna bacdulsalaan waxaan u malaynayaa waa meesha ugu qiimaha badan oo lagu tartamo ama la iskugu yimaado maxaflad caawe aan ka hadalno meesha ugu qiimo badan maadaama kalaamka ilaahay oo muddo soo socday caawa khatimkiisa ay tahay ardadan waana markii labaad aan malaynayaa aan iskugu nimaadno dhallinyaradan ardadana waxaan leenahay kuwii kuwa kala sii reeba allah ka dhigo macallinka iyo waalidiintii juhdigaan kusoo bixiyana aad iyo aadan uga mahad celinaynaa ajir iyo xasanaa lasoo koobkeen allaha siiyo cabdikariin shujaac oo asaguna nagala soo qayb qaatay oo hawshaa nagu soo bixiyey iyo gudoomiyaha degmadu isaguna caawa martiqaadkan sameeyana waxaan leenahay mahadainka gaadho gudoomiyaha maamulka degmada hobyo asmaan xamdulla ayaa dhankiisa sheegay inay waxweyn ugu fadhiyeen ka qaybgalaan munaasabadan oo waxweyn ugu fadhisa taasoo ay tahay in la dhiirigeliyo ardaydan kaalmaha tartan qur-aanka kariimka ayna tahay wax weyn inay ka tarayso sidii ay u xifdin lahaayeen qur-aanka kariimka iyo inta kale diinta islaamka
bishii rabadaan oo dee bil guul ah noo ahayd oo wax badan aan qabsannay soo cibaadaysannay dalkeenna iyo dadkeennana aan u shaqaynay waxaan rajaynayaa xafladdan oo runtii dhallinyaradu maanta iyo caawa halkan joogtaay ay ka soo qayb qaateen tartankii rabadaanka ee degmada hobyo oo runtii macalimiin badan iyo culmo badan ay ka qayb galeen macalimiintii ugu waaweynaa degmadan macamud daahir iyo ay ka mid yihiin iyo maali axmedba ay ka mid yihiin oo runtii ay ka qayb galeen waxay noo tahay guul weyn bay noo tahay waxaan leenahay ajirkiina ilaahay ha ka dhigo midaan xisaabsanayn oo runtii de badan waa runtii tallaabo runtii fiican oo hore loo qaaday weeye sanadkii dhoweetabay ahayd markii aan qabannay xafladdii ardada qalin jibinaysay markii ugu horreysay hobyo waxaan dhahnay dadku ha soo bandhigeen macallimiinta dugsiyadu ha soo bandhigeen ardayinka ha soo bandhigeen ayagoo runtii ka faa'iidaysanaya dhiirigelin bay noqonaysaa qofka dadka qur-aanka dhallinyarada qur-aanka barateena waxay u noqonaysaa dhiirigelin bay u noqonaysaa qofkii de markii lagu sharfo wuxuu soo bartay oo diinka ilaahay ugu weyneyd runtii bishaan waxay noo ahayd guul kale tallaabo kale hore loo qaado bisha ramadaan ayaa inta loo guda jiray waxaa inta badan la qabtay kulamada lagu dhiirigelinayay ardayda dhagatay qur-aan kariimka kuwaas oo qaybkaasi loo hormari lahay loona tacliimin lahaa inay xifdiyaan qur-aan kariimka iyo barashadiisa